بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة الثالثة كيفية المسح وصفته عم صدع جرني المسح على الخفين وباب كل حاد كتاب الطهارة وحوف كل من أيه toban baab sooma baabkii lixaad ayaan ku dhex jirnay kii lixaad haddii ku dhex jirnay maxaa noo laaban afar bes kadib kitaabu salaad waayo insha allah waan ka gaarsiinaynaa waaya waan ka gaarsinayna mataqaana haye almasalatu athaalitha masalada saddexaad waxay ku saabsan tahay kayfiyatu lmasxi masaxa qaabkiisii oo qaabka loo masaxanayo oo khufeenka loo masaxayo iyo wa sifatuhu sifatu lmasxi masixitaanka sifidiisii waayahay ayay ku saabsan tahay masaladaani saddexaad waay markii soo sheegay masaladii ku xigtay oo labaad shuruud oo masx alkhufeyn almasar alkhufeyn usoo sheegay shanta ahayday kadib meeshan wuxuu rabaa haddana sifid iyo masaqaabkii loo masaxaayo almaxallu booska booskaasoo almashruucu la sharciyeeyey masxuhu masaxitaankiisa daahirulkufi waaye kufka daahirkiisii waaye daahir uu leeyahay kufka baatin wuu leeyahay daahirkiisii markii la gashado meeshii sare muuqaalka kor ayaa la yidhaahdaa baatinkina meeshii lagu soconayo gudahaba marka daahirkiisii ayaa la masaxayaa booska la masaxayo waa qofka daahirkiisi waaye waalwaajibu midku waajibayo fii daalika kaas oo masaxitaanka dhexdiis ah maakii waa yutlaqu lagu iطlaaqayo calayhi maaga dushiisii ismu lmasxi masxaga magaciis waayo wixii waa la masaxay la dhahayo waa ku filan tahay macnaha waajibka taas waayo wa kayfiyatu lmasxi qaabka masaxitaanka waxaa waaye an yumsaxa waa in la masaxo akharu acla alkufi kufka midkiisii meeshiisi sare sadu badan waay an yumsaxa waa in la masaxo akharu acla alkufi kufka midkiisii sare oo qeybtiisii sare hee sida badan in la masaxo waay qeybta sare sida badan in la masaxo waay qeybtiisi kor ah hee antiisii badan in la masaxo waaye maxaa u daliila marka lixadiidi lmuqiirati bni shucbata muqiiratu bni shucba xadiidkiisa u daliila aladii kaasoo bayana muqiirabu ku caddeeyay fiihi xadiidka dhacdiisii wasfa masxi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wacala alihi wasalama rasuulka alle masaxitaankiisii sifidiisii ku caddeeyey asaga muqiiro calaa kufihi qofkiisii masaxayo nebiga fi lwuduu'i weyseqaadka dhexdiisa faqaala wuxuu dhahay muqiira ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sala allahu calayhi wacala alihi wasalama yamsaxu asigoo masaxayo cala alkhufayni labadii khuf dushoodii cala alkhufayn maxaa waay marka korkoodii soo maa kor waayo kora laga masaxa calaa daahirihimaa haddana waa kaas daahirkiisii korkiisii korkoodii masaxaya waayo qofkiis korkoodu masaxayo haddana daahirkoodii korkoodii masaxaya way gaar ahaan haddana waa lasii adkeeyay daahirkoodii korkooda la masaxaya waa ayaan arkay buu leeyahay ayib xadiidkana waa saxiix waayahay marka culimadu waxay isu khilaafaan sidii weyse qaadkii oo kale midigta ayaa lagu horumarinayaa bidixda ayaa la dambaysinayaa miya ama labadaba hal mar ayaa laisla masaxaya waa isu khilaafaya qaar waxay dhaheen sidii weyseqaadkii oo kale waaye weyseqaadka labada luqood markii la dhaqaayo tee lagu hormaraayo suna ahayday midigtii kadibna bidixda way soo ma culamada qaar marka waxay dhaheen sidaas oo kale waa isagana midigta ayaa marka hore la masaxaya labada gacmood lagu masaxaya haddana bidixdii ayaa la masaxaya labada gacmood lagu masaxaya markii biyaha gacantii lagu soo shubo oo biyihii laiska daadiyo oo gacantii quuyaankeedii labadii gacmood faraha ayaa waxaa laga soo bilaabayaa faraha gacmaha ayagoo quuyankoodii wata ay quuyan yihiin ayaa waxaa laga soo bilaabayaa lugtii faraheedii hore ee foodooda laga soo bilaabayaa kora loo soo wada ilaa kubka kore la keenayaa ilaa saaqa xaggiisii ayaa loo soo masaxaya lugta midigta laga soo bilaaba labada gacmood biyaha ku shibtay adigoo masa madageed masaa madagaad masaxanaysa oo kale madaxa markii la masaxayo biyo lagu shibaayo waa la iska daadinaya biyaha sooma qoyaankiisa lagu masaxayo mada madaxa sooma sidaas oo kale la yeelayaa labadii gacmood marka lugta midigta ah ayaa lagu masaxa xaga laga soo bilaabayaa farihii gacmaha ayaa waxaa laga la saarayaa farihii lugta midigta waayo markaas ayaa kor loo soo wadaya ilaa kubka xaggiisii oo ilaa saaq xaggiisii kala barkiis laga keenayo waay kadibna haddana biyaa biyaha lagu soo shibaya waa la iska fardhinayaa ayaa haddana waxaa la marinayaa lugta bidixii sidii la samaynayaa dheh kor lay laga masaxa culamada qaar waxay leeyihin maya saas ma aha weyse qaadka nas gaara ku soo aruuray oo in la horumarinayo midigta bidixdan la dambaysanaayo laakiin qofka saas ma aha labadii gacmood waa biyihii waa lagu shubaa waa la qoynayaa kadibna gacanta midigta waxaa lagu masaxyaa lugta midigta gacanta bidixdan waxaa lagu masaxyaa lugta bidixda waay hal mara lagu masaxaba hal mar waxaa laga soo bilaaya dhammaantoodii faraha lugaha iyo gacmaha farahoodii waxaa la saarayaa faraha lugaha hal mar ayaa iskul masaxaya haddana kor ayaa loo masaxaya ilaa kubka laga gaaraya ama saaqa oo xooga ma fahmi sidaasi waaye sidaasi waaye waayahay laakiin waxay u badan yihiin culamada jumhuurta gacan kastoo hal luga lagu masaxay hal mar ayaa lasla masaxayaa waayahay sidaas ayaa loo masaxayaa waa in lagu dhaqmo oo la dhaqangeliyo oo mar la sameeyo ama maraat haddii loo baahan yahay baaha keento keensato ama baah la-aan labadaba soo mari soo ma inuu banaan yahay walaa yejisi uma gudaayo buu dhahay musanifka masxu asfalihi asfali lkufi kufkii meeshiisii hoose masaxitaankiisa ma gudaayo waay wa caqibihi ciribtiisii inuu masaxo ma gudaayo walaa yusanu lamana suneeyo saas inuu saas sameeyana looma sunaynayo haddii sameeyana kuma filna hoos lagama masaxayo kor waay liqowli caliyina daliil waa radia allaahu canhu cali inuu dhahay low kaana diinu diinka haddii ahaan lahaa bira'yi ra'yi caqli bira'yi bimacnaa lacaqli waay caqliga haddii diin iska ahaan lahaa oo caqliga diinka caqliga loo raaci lahaa la keligiisii caqli mujaradani daliil waay caqliga iyo diinka isma diidayaan haddii uu caqliga saliimu yahay caqli qaladan ayaa diinka isdiidayaan mooyaane caqli saliima ee iyo diinka isma diidayaan kitaababa laga alifay culimada ka alifeen nin caalima min culama ahli sunna waljamaca kitaab ka alifay caqliga iyo ee naski inaysan isdiidaynin yaa yaqaan inde ibnu taymiya maxaa la yidhaha kitaabkiis dar-u tacaarud annaqli walcaql dar-u tacaarud annaqli walcaqli isma diidaan marka di ad caqliga oo mujaradka ah keligiisii ayaa laga wadaa meesha caqliga oo baadiya ra'yi ah baadiya ra'yi ah taasa la diida wuxuu leeyahay marka low kaana diinu diinka haddii ahaan lahaa bira'yi ra'yi keligiisii lakaana wuxuu ahaan lahaa asfalu lkufi kufka midkiisii hoose ayaa awlaa mid ku habboon ahaan lahaa bilmasxi masixitaanka min aclaahu midkiisii sare xaggiisii ayaa kaga owla ahaan lahaa maxaa yeelay meesha hoos ah meeshii kor wasak ma laha meeshii wasak lahayday in ladhaqo la dhaqo u baahanayday la masaxo hoos ay hayday meeshaasaa la masixi laha waaya laakiin diinka ee ra'yi maaha bal bilitibaaci waayo laysa diinu bira'yi laakiin bilitibaac waayo waqad ra'aytu waxaan arkay annabiya nebiga sala allahu alayhi waala alihi wasalama yamsaxu asagoo masaxayo calaa daahiri kufayhi kufihi kufkiisii daahirkiis dushiis masaxaya waayo waana saxiix aharkan waayahay xadiidkani waa saxiix wara'aytu intii ka bilaabato waa xadiid suma warka hore kalena waa athar walow jamaca haddii uu jamico ninkii bayna alaclaa qofka midkiisii sare iyo walasfal midkiisii hoose uu jamciyo uu masaxo labadaba saxa waa ansaxaya masaxitaankii macal karaahati laakiin karaaha ayaa la socota waay waa makruuh sunnada khilaafkeedii waay sidaas ula jeedaa almasalatu araabica masalada afaraad muddatuhu muddat lmasxi waay masaxitaankii muddadiisii waay ay ku saabsan tahay muddadee la masaxayaa hufeenkii la gadshaday muddo intee la eg oo la masaxi karaa la masixi karaa waay wa muddat lmasxi masixitaanka muddadiisii cala alkhufayni khufeenka dushiisii la masaxayo binisbati markii loo fiirsho lilmuqiimi ninka muqiimka ah gurigiisii joogo ama meeshaasii ku neg iyo wama qofkii oo safaruhu safarkiisii laa yubiixu aan u bannaynaynin lahu asaga alqasra gaabiin hee yowmun wa leylatun waay muddatu habarkeedu ahaay yowman wa leyla qofka safarkiisii asaga inuu gaabiyo aan u fasaxaynin maxaa laga wadaa kaman saafara shurba alkhamri aw alistimtaac bilbakaayaat nin uu safaray inuu khamro soo cabo oo kale musaafar way magaalo kale uu aaday safar uu aaday khamri inuu meeshaasi kusoo cabo kusoo iibsado u rabaa safarkiis maxaa way safaru macsiya waay wuxuu la jeedaa safarkaas haddii safaru macsiya uu yahay oo kale waay awal istimtaaci bilbakaaya ama wuxuu u safaray inuu ku istimtaaco kuwa bakaayaadka ah zanaysanayo magaalo oo joogana u safray safarkiis waa safar macsiya kaas oo kale ayib asagu yowman waleylatun ay waa samaysanayaan safarkiisii kaasi looma fasaxin inuu gaabiyo salaad maxaa yeelay macasiya u safray ayib inuu safarka gaabiyo looma fasaxayo salaadu gaabiyo looma fasaxayo kii safarkiisi inuu salaadiisa gaabiyo aan loo fasaxin hataa haddii safarayo waa masaxinaya masaxa waa u banaan yahay ay hal maaliniyo iyo leyl waay hal maalin iyo hal habeen saas waay ayib laakiin culimadaas safarka booskiisii ayaa nooga imaan doonaahe salaada gaabinteedii ma kala qaadaan safar macsiya iyo safar hayru macsiya ma kala qaadaan sida saxiiga jumhuurta laakiin ma kala qaadayaan sida saxiigan lama kala qaado safar waa safar qofkani safarkaas waa aadimu ku yahay waa ku dambaabay laakiin axkaamu safari waa leeyahay soo ma akaammusaafiri waa leeyahay idaa marka labadaasi qof muddadoodii masaxayaan waa imis maalmood hal maalin iyo hal habeen way maqfiid wa muddatu lmasiix masaxga muddadiisii ala lkhufayni lama saayo binisbati markii loo fiirsho lilmuqiimi kii muqiimka ahaa iyo waman qof loo fiirsho way safaruhu safarkiisii ba laa yubiixu aan u bana aan u fasaxayn aan u banaynaynin way lahu asaga alqasra gaabin aan u fasaxaynin ee masaxgood wuxuu ahaaday muddadiisii yowman wa leyla wa binisbati markii loo fiirsho lilmusaafiri musaafirkii loo fiirshana safaran safar safaray musaafarki safarkaasoo yubiixu fasaxayo banaynayo lahu ninkaas musaafirka ah alqasra gaab inuu fasaxaya asaga labadaasina talaatatu ayaamin saddex maalmood way bilaalihaa habeenadoodii la socdaan kan asagan kii oo kale safarkiisii waa u banaayay kii hadday fasar safarkiisii qasra uma kii aan u banaynaynin waa lasoo maray kan kii safarkiisii qasr u banaynayay waayo safarudkiis muxuu yahay kan marka safaru daaca waay kii hadday muxuu aha safaru macsiya ama safar mubaaxa kan dambe waa la dhihi karaa safar daacan waa soo galay safar mubaaxan waa soo galay labadaba waay lxadiidi caliyin adaliil radia allahu canhu qaala inuu yidhaahday jacala waa yeelay rasuulu llahi sala allahu alayh waala alih wasalama alaaata ayaamin saddex maalmood ayuu u yeelay i waleeliihina habeenadooda lilmusaafiri musaafirkii wa yowman hal maalin i waleyla hal habeen ayaa u yeelay lilmuqiimina almasalatu alkhaamisa mubdilaatuhu waxyaabaha burinaya waay haddaba markii soo ansaxay masul khufeenkii mudadiisiina lasoo sheegay haddana waxaa le wuxuu leeyahay waxyaaba baabi'inayo burinaayo maxay yihiin haddaba afar war sheegi doonaa fiiri afartaasi ayuu rabaa meesha inuu sheego almasalatu alkhaamisatu masalada sanaad waxay ku saabsan tahay mubdilaatuhu mubdilaatu almasxi masixitaankii waxyaabaha burinaayo oo baabi'inayo eber ka dhigaayo wayubdilu lmasxu ama wayabdulu lmasxu masxigii waa burayaa bimaa kii sababtiisa ku buraya ya'tii imaan doono kow idaa xasala haddii soo xasalo maa kii yuujibu waajibinayo algusla qawoos badala almasxu waa buraya waay wax qawoos waajibinaya haddii qofkii ku dhacaan ee masxiisii waa burayaa lixadiidi safwaan ibni casaal ayaa u daliila qaala wuxuu dhahay safwaan kaana nabiyu nebigu waa sala alla alayh wasalama ya'muruna mid nafaraayo idaa kunaa markii aanu ahaano safaran safar allaa nansica inaan asiibin khifaafanaa khufafkayaga alaaata ayaamin saddex maalmood iyo walayaaliihinna habeenadoodii ilaa min janaabatin mooyaane he janaabee waa la siibayaa waa buraysaa waa burinaysaa waa janaabo maxaa laga rabaa qofkii ku dhacdo qaboos wey idan waa la siibaya waxaa la rabaa marka in la dhaqo lugtii meeshii qofka ku jiray dhammaanteedii la dhaqa la rabaa jirhkii oo dhan la dhaqa ayaa la rabaa idan haddii janaabo ay timaado waa buraya eber waayo o waa mid maad kaas kaasna waa la isku raacsan yahay labo idaa dahara markii soo muuqdo bacdu maxalli lfardi faradka booskiisii qaar ka mid ah markii soo muuqdo waa buraya waay meeshii markii la weyse qaadanayo la dhaqaayay oo qofkan la gelinayay meel ka mid a hadday soo muuqato qofkii waa burayaa waaye kan laakiin laiskuma waafaqsanaa waa laisu khilaafsan yahay kan hee laiskuma waafaqsanaa waa laisu khilaafsan yahay jumhuurta saasay qabtaa jumhuurta waxay leeyihiin waxay meel ka mid a lugta hadday soo muuqato waa burayaa ayay leeyihiin waa waa burayaa leeyihiin culamada qaarna waxay leeyihiin maya meeshii soo muuqato hadda meel ka mid a haddii ay dallaaco ay soo muuqato maxalufaradkii ka mid a ma buraayo maadaama in qofkii ugu jiro meelahaasi yaryar oo soo muuqatay waa ku filan tahay ma burayo uu leeyahay waxaa asufyaan athawri raxmat ullahi caleyh sufyaan athawri waxaa ka ansaxay musanaf cabdirasaaq lagu soo saaray inuu dhahay imsax calayha qofkii dushiisii masax maa tacallaqat bihi rijluka maa tacallaqat bihi rijluka ilaa lugtaadaba ku dhegan tahay oo ku jirto meel ka mid ah dhammaanteed ilaa ka dhacayso oo lugtaada ka jir ku jirto masaxle meelaa ka jeexantay mis meelaa ka soo daahirtay keligeeda dhib malaha uu leeyahay imsax calayha maa tacallaqat bihi rijluka ama rijlaka wahal kaanat khifaafu lmuhaajiriina walansaari ilaa muqaraqa mushaqaqa muraqaca buu dhahay wuxuu leeyahay wahal kaanat ma ahayday khifaafu lmuhaajiriin ama khifaafu lmuhaajiriin muhaajiriintu khufufkoodii iyo walansaari ilaa mukharaqa mid dallacsan mooyaane mid kale miyay ahayday waay mushaqaqa mukharaqa mid kala go'dan go'day waay mushaqaqa dilacsan muraqaca dilacsan leh waydana waayahay sidaasi marka daraaddeed maadaama rus rus rukso ay tahay maslkhufeyn muxuu yahay dhahnay waa ruksa soo maha sidaasi waay rukso ay tahay shardin ilaahay uma dejiinin shardigaasi oo ah inay meel aysan ka dilacin ah aan ka dilacmin ah shardi ilaahay uma dejiinin uma sheegin idan caam cumuumaadkeedii ama idlaaqeedii lagu baaqi yeelaya markaasa waxuu keensana waxay keensanayaan in allaha yuxibu an tu'taa ruqasuhu kamaa yakrahu an tu'taa macsiya macsiyatuhu in allaha yuxibu ilaahay wuxuu jecel yahay an tu'taa in lala yimaado ruqasuhu ruqsooyinkiisu kamaa yukrahu sida u nacaayo an tu'taa macsiyatu in lala yimaado dadkii axmed iyo keyrkii soo saareena saxiixiga idan shardiga aan liskuma waafaqsan laakiin jumhuurta saasay qabaan laba waxaa waye idaa dahara markii soo muuqdo bacdu maxalli lfardi faradkii booskiisii qaar ka mid ah soo muuqdo waay ay duhuuru bacdi lqadami lugti hee qaar ka mid a soo muuqashadiisi waay hee haddii soo muuqdo badala lmasxu waay idaa dahara bacdu maxalli lfardi badala lmasxu inta kale waa fao jumle ictiraadiya ay duhuuri bacdi lqadam waa ictiraadi waay hadal ictiraad waay badal almasu waa buraya ayuu leeyihiin aan qowl jumhuur saddex nascu lkhufayni khufeenkii siibidoodii ayaa ku buraya waay ama nascu lkhufayni khufeenkii siibitaankoodii yubdilu huwa almasxa ayuu burayaa nascgaas yubdilu huwa nascigii wuxuu burinayaa almasxa waay siibitaankaas wuxuu burinayaa masxigii qofataanka qofkii masiixiiis waa burayaa waay mar la siibay waa buraba wa nascu axadi lkhufayni labadii khuf midkoodii siibitaankiisii ka nascihimaa labadoodii la siibay ayuu la mid yahay fii qowli akari ahli lcilmi waay laakiin khilaaf waa jira waay naftirkeeda tan laskuma khilaafsana haddii uu siibo haddana isla markii uu gashado dhib malahay leeyihin culamada qaar sidaa shekh islam ibn taymiya raxmat lla aley iyo keyrkiisiiba jumhuurta laakiin qowlkoodii wasaan arbaca inqidaau muddati lmasxi masaxigii muddadiisii go-itaankeedii ayuu ku burayaa waay ama mubdilun lahu inqidaau muddati lmasxi masxagii muddadiisii go-itaankeedu mubdilun huwa inqidaagaas wuxuu burinayaa lahu lilmasxi waa burinaya waay muddadii waa dhammaatay muqiimkii muddadiisii masay hayday habeenay maalan muddadii markii dhammaato ma masaxi karo waa siibaya waa weyse qaadanaya kadib ay haddana haddii rabo hadduu rabo ballaabaya waay laakiin hal maalin iyo hal habeen ka badan uma banaano waay musaafirkii niminsa u banaanayday saddex maalmood iyo saddex habeen haddii muddadaas u dhammaato waa buraya waay weysidiisii sax waay ma burin laakiin inuu masaxo ma banaana sacaddii isaga soo qashiday sacaddeedii kale markii uu la gaaro haddii uu yahay e muqiim ama musaafir hadduu yahay saacaddii sacaddeeda xilligii kale oo saddex maalmood xilligii ugu dambee la gaaro meeshaasuu ku eg yahay waay ma dhaafsiin karo masixitaankii laakiin weysidiis haddii aan burin markaas si addii weyse qasoo weyse qaato waa usi jirtaa salaadii rabo waa ku dukun karaa haddii aan ka burin aan ka jabin waay laakiin ma masixi karo mar kale intaas ka dambe waay ma masixi karo saasaa lagu wadaa inqidaau muddati lmasixi masixitaankii muddadiisii dhammaashadiisu mubdilun waa burinayaa lahu lilmasxi ayuu burinayaa maxaa yeelay lianna almasxa masxaga mu'aqatun waa mid la waqtiyeeyey waqti loo sameeyey bizamanin zaman ayaa loogu waqti sameeyey zamankaasoo mucayanin la cayimay min qibali shaarici shaariciga xaggiisii lagu cayimay waay shaaric yaa waaye allah tabaaraka watacaala nebigiina maraha qaar waa dhaadhahiya soosgalaya maxay waxay isaga sharciyeeyey allah ayaa sharciyeeyey waay falaa tajuusu ma banaana ziyaadatu in laga badiyo cala almuddati muddadii muddadaasu almuqararati la sugay in laga siyaadiyo ma banaana muqiimka muddadiisa in laga siyaadiyo ma banaana musaafirkina sidaas waay limafhuumi axaadiisi tawqiiti waay tawqiidka axaadiistiisi ayaa laga fahmay warkaasina waaye almasalatu saadisatu ibtidaau muddati lmasxi masxigii muddadiisii balowgiisii waay goormee ballaabanaya waay goormee oo ballaabanaya waay ayuu ku saab ayay ku saabsan tahay almasalatu asaadisa ibtidaau muddati lmasxi masxitaankii muddadiisii bilaabashadeedii ay ku saabsan tahay goormee ballaabanaysa xaggee laga bilaabayaa markii hore asaga soo weyse qaatay oo gashiday miyaa laga bilaabayaa ama markii weyse qaatay oo gashiday kadib uu xadaday xadadka waqtigiisaa laga bilaabayaa ama markii xadadkaasi ka weyse qaadanayay kale weyseqaadkii labaad oo xadadkii hore aad isaga kusoo gashiday madi markii ka xadatay kadib weyseqaadkii labaad ayuu bilaabanayaa saddexdaasay kusugan soo ma khilaafa waayahay sida raajaxsana waa kan dambe way aan sheegnay khilaaf waa ku jira sina waa sheegi doonaa watabtadiu way ballaabanaysaa muddatu lmasxi masxigii muddadiisii waa ballaabanaysaa min alxadai ayay ka ballaabanaysaa bacda labsi waay am bacda lubsi xirishadii hufeenkii la xiranayay kadib xadadkii yimaaday waqtigiisaa ka bilaabanaysaa min min alxadai min maxay faa'idanaysa meeshaani ibtidaai waay bilow waay meesha ka bilaabana waay markii asaga soo weyse qaatay oo soo dahaar qaatay inuu dahaaro kusoo gashido waa shardiga soo maray soo ma ama hadatul asqar iyo hadatul akbar labada inuu ka daahir qaato markii daahir qaato ayuu gashanaya soo maray waa shardi u ah kaasi markii weyseqaadkii asaga markii hore ku gashaday markii ay ka jabto oo xadato xilligii asaga xadatay ee fiirsanaya sacaddii waxay joogto meesha ka bilaaba waay qool waay وتبتدئ way bilaabanaysaa mudaة اlmasxi masxagii muddadiisii min alxadaثi xadaثkii ee ka bilaabanaysaa bacda lubsi ahaaday xidhashadii kadib way khufeenka markii la xirto kadib xadadkii yimaada ee ka bilaabanaysaa muddadiisa kaman qof oo kale waybe tawada'a weyse qaatay lisalaati اlfajri salaad subax oo walabasa xirtay alkhufayni labadii khuf way salaad subax kadib ayaa weyse qaatay markaasa muxuu gashaday labadii khuf way wa bacda duluuci shamsi qoraxda markii soo baxday kadibna axdaa waa xadaay walam yatawada mana weyse qaadanin uma kadib tawada waa weyse qaatay qabla salaati duhri duhurkii hee markii salaadiisii la gaaray ka hor gaaritaankeeda ka hor ayuu weyse qaatay ninkaasi goormee marka muddadii bilaaba waa kan firi faibtidaau lmuddati muddada bilowgeed waxaa waaye min duluuci shamsi qoraxda soo bixitaankeeda laga bilaabayaa waqtulxadai ah goormee xadasee sig bacda duluuci shamsi soo maha markaasaa laga bilaabaya goormee weyse qaatay salaad duhur horteedii soo maha markii weyse qaatay lama fiirinaye markii weyse qaadka hadda isagka weyse qaatay oo xadadkii u xadasay markaasaa la bilaabaa saasuu leeyahay waa qool waayahay wa qaala bacdu alculamaa culamada qaar ka mid an waxay dhaheen ibtidaa'uhaa ibtidaa'u muddati muddadii bilaabashadeedu min xaysu meel waaye tawada'a ninkii weyse qaatay qabla salaati duhuri salaada duhurka ka hor markii asig weyse qaatay ayay bilaabanaysaa ay min almasxi masaxgii ee oo bacda alxadai ahaaday mujeeda masaxgii oo bacda alxada ahaaday markii hore waa weyse qaatay feenkiisu gashay ee u gashaday waa socday weysadii waa ka jabtay markii weysada ka jabtay ma ahane markii weysadaasi ka jabtay hee ka weyse qaato markaas waa bilaabaa qolkan ayaa sawaab a marka qolkan ayaa raajix ah waaya qol kale wuxuu ahaa markii bilaa markii gashanayay horeba ayaa bilaabayan waa qolka waay laakiin kan ayaa ugu raajixsan ugu xoog badan bacdo alculamaa ka cabiray isaga waxa way bacd ulculamaa ka cabaray laakiin kii hore ayaa u badan yihiin ayuu qabaa tan waan ku darayna sooma waa yar tahay leyba waa dulmarayna insha allah waaya meel intaan keligeed hal dirs ma noqonayso dulqaata almasalatu saabica allah subxana wa taala aclam